asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo howlaha farada badan isu keenta waana xubinteenna oo haddii eebba idmahayo tusaalayaal fara badan oo kala da-weyn ama kala ballaadhan ama kala tusaalayaal wacan ku tusaysa waa xubinteennaas oo qaabo fara badan u dhacaysa midda aynu ku soo qaadanayno haddii rabbi idmahayo waana xubinta murtida maanta ee maaragtay sida joogtada ah aynu u isticmaali jirnay teenan maantana sheekooyinka ay ka sheekaynaysaay aad iyo aad ayay u badan yihiin waana maaragtay sheekooyin cajiiba xubintan waxay ka hadlaysaa dhanka kalgacaylka iyo sida uu qaali u yahay iyo kalgacayl dad isu qaba oo aan waxba tabara isu awoodin inay adduunka ku badan yihiin tusaale ahaan maxaa la dhihi jiray mahmaah cajiiba waa tii jirta ee ahayd laba qaawan isma qaado sababtoo ah dadka qaarkood laba qaawan isma qaado mahmaadaha markay ay maqlaan dad uun qaawanon isqaadi karin ayay u arkaan saas ma ahee waa laba ruuxoon labaduba xoola haysanin laba aan dhar qabin ma ah waa laba aan wax xoola ah haysan markii qolyahan heer xamarka ah ama qolyahan heer koonfureedka ah ama qolyahan heer xeebeedka markii la weydiiyey mamayaa noocaasana ee layidhi hebelow ka waran ee laba qaawan muxuu yidhi waa u toostay waa hee waa u toostay mid kale waxaa layidhi nindaad qaaday markaasuu yidhi xumbo cuskey xumbo cuskey mid kale waxaa layidhi waxaa layidhi nin ul waayey markaasuu ciid saydhiye ciid saydhiyey moogtahay waa mahmaayaa cajiibka ahee ay qolyaha maaragtay aan afka aadka u koolkoolinino ay soo qaateen maxayse ahaayeen laba qaawan isma qaado nin daad qaaday xumbo cuskay nin ul waayey qori qaad mahmaayo noocaas ayay u dhacahayeenoo kuwo tusaalayaal noocaasa leh bay ahaayeen maxayse ka dhigeen qolyahanu dee aayar way fududaysteen tana maxay leedahay marka xubinteena murtada maanta waxay leedahay mataano kalgacayla way isu xumbaaraan tabardarana way isula kufaan ayay ku leedahay mahmaadan aad u dhegeyso ama xubintan murtida aad u dhegeyso waxay dhaheen mataano kalgacaylla way isu xumbaaraan tabardarana waa ay isula kufaan halkaa maxaa kaaga cad waxaa kaaga cad labada mataanaha ah horta inayna xoog isdheerayn wax xoogahoo badanoo isdheer yihiin maba jiraba maadaama marka ayna xoog isdheerayn tabardaro ayay isula dhacayaan kalgacaylla way isu xumbaarayaan mataana kalgacaylla way isu xumbaaraan tabardarana way isula kufaan bay xubinteennan murtida maantu ku leedahay waana eray xaqiiqo oho in badan baad aragtay mataana intay damcayn ay isxumbaaraan isla dhacay in badan baad usoo joogtay ama aad aragtay marka maxaa la yidhi mataana kalgacaylla way isu xumbaaraan tabardarana waa ay isula kufaan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno haddii rabbi idmo xubinteennan murtida maantana waxay noqonaysaa xigaal booqashadii lagama baado waxaa lagu yidhi xigaalo booqashadeed lagama baado macnuhu muxuu yahay waa dadka ehelka iyo qaraabada inaad booqato oo aad bariidiso oo aad u tagto oo aad salaanto oo aad la kulanto oo aad xaaladooda ogaato oo aad dhaqdhaqaaqooda la socoto lagama baado baaditaankaas waxaa weeye inaad daahdo oo aad ilowdo oo waa dambe oo shan sane kabacdi idinka magaalo isla jooga aad dhahdo shan sano ka hor ayaa hebel iigu dambeysay taasaa laga wadaa baaditaanka marka xigaal booqashadii lagama baado ayay xubinteenna murtida maanto ku leedahay